horta waxaan ku doortay injineerinka yaraaniman ku xiiseyn jiray oo barnaamijyo waxaan arkay meelo badan oo wax laga dhisayo oona dumar ku jirin markan waa iska xiiseeyey yaraanimayga iga bilaabatay markii aad waxbarashada soo dhammaysay injineeringkii ma ku shaqaysay ha alxamdulilah waxaan ku shaqo galay anoo waxbarashada marka saa u bilaabay jaamacadda anoo sanad dhigan ayaan ku shaqo galay sidii baan ku waday markaan jaamacaddii dhammaystirtay oon ku shaqaynayey kambaniyaan la shaqaynayey marka dambena anaaba kambani aasaasay kaasi markaan ku hawlgalay markaan ku shaqeeya combanigayga wuxuu qabtaa waxaa dhaha mama construction and consultant company wuxuu qabtaa dee dhiskoo dhan hadday designkii tahay hadday dhismihii caadigaa tahay iyo hadday dib hagaajintii tahay waxyaabihii shaqooyinka dhisynka o dhan serviceka dhisynka u baahan yahi o dhan baanu qabanaa sidoo kale waxaan ka howlgalaa jaamacadda gulis berbera kuliyadda engineerinka n dean of engineering baan ahay halkaan ka howlgala adigoo da-yar oo dhalinyaro ah waxaad ku shaqaysaa shirkad dhismaad leedahay miyaan la odhan karin dumarku shaqooyinka noocaasa loogama baran maxaase adiga kuu kalifay inaad shaqooyinkii inta badan ay dumarku odhan jireen waa shaqooyin aad adagaad o aad qabatid meena shaqadaas kuga adkay horta horta waa shaqo waloo la qabta way adagtahay moogsoonta wax walba tacab bay u baahan yihiin in loo soo kaco dee loo hawlgalo laga dadaalo u baahan yihiin lakiin waxaan aaminsanaya in shaqooyinku aanay odgaaro sii kala lahayn bulshadeena unbaa iskala saasaato waxaan la arag hablo badan ku shaqeeya aan la arag berigii hore lakin imka alxamdulilah waxaa jira hablo badan ku shaqeeya barta farxad kaley tahay in anigu ahaa gabadhii berber ahaan markaan joogo gabadhii ugu horreysay baratay iminkan aan soo saaray laba hablooda kale dee hablayaal fara badanna magaalooyin kale iyo gobolada kale ay kasoo baxayaan markaa shaqadani way adagtahay laakiin haddana de haddii la barto waxba adeeg ma jirto markii aad ku cusbayd engineerinka caqabadihii guryihii horreeye aad dhisto ama ad injineerka guud ka ahayd maxay ahaayeen markii aan waxa weeyaan dee guryo badan oo magaaladaabaan dhisay marka hore kambani baan kambaniyaan la shaqayn jiray oo mar injineerin masaad injineer wax baan kula shaqayn jiray marka dambena kuwan anigu dhisay kontaraaggan qaatay qaaran dawladda ka qaatay qaaran shicib ka qaatay iyo qaaran hay-ada ka qaatay way isugu jiraan noocyo noocyada dhismaha o dhan bay isugu jiraan sheekooyinkii bal aad kala kulantay markii aad cusbayd welibana horta markaan cusba way ku yarayd weliba waxaa laga yaaba dee deegaano badan waxa laga yaaba dad badan iga horey way jiraan lakin halkan aan joogo way ku yarayd horena looma arag marka waxaaba caqabada kooda waxaaba haydba in looba qaadan waayo inaan meesha ku dhex jiro dadka qaar waxay moodi jireen qof iska soo booqatay oo iska daadaawanaysa dee waxyaabo kale yacni meesha ka shaqeynaya lama aaminsanayba laakiin markii aan waday aanan joojinan sanada waday dadka toos way u qaateen haddii heeray marayaan ay la soo xidhiidhaan hadday hawl baahdaan xataa la talin hadday tahay maanta uga baahdaan dee iisoo weydiiyaan iyo dhismaheedaba insha alla dhisku wuu qayba badan yahay inta badan waxaa la arkaa in xoog lagu shaqaynayo dadkan dhismaha ka shaqeeya shaqaalaha hoose ama kuuliga ama wastaadka inta badan waa dad aan aqoon lahayn adigoo da-yar oo dhalinyaro ah oo inan ah markaaad istidhaahdid maamul miyaanay mararka qaarkood caqabad kaagala kulmin shaqaalaha horta markii aan dibadda ka ahaan waxaan moodaya caqabad in halkaas igala kulmayso laakiin waxaa hal mid baan ogaado dhaqankeena soomaalida meelo badan wuu ka wanaagsan yahay markaan sayidka la joogo kale nimanka soomaalidu aad bay u ixtiraam badan yihin gabadh hadday tahay way ku ixtiraamayaan weli waxay aaminsan yihiin inay mas-uulkaa yihiin waabay ku ilaalinayaanba marka caqabada igama iman aniga waxay ii fududeeyaan daaye aniga waxa weeyaan wax caqabada waxba dhacda marka qaar qiimayaasha markuu nin dee nin la dhilgalanayo nin la hadlayo way ku qeeligareeyan anigu lakin haddaan la hadlayo way ii fududeeyaan hawsha haddaan kula hadlayo hawsheena horey nagaga dhaqsada ama horey nagu dhaqsana doona waxa laga yaaba inay sii sii shaqeeyaan marka anigu waxaan aaminsanahay shaqada nimankan ugu tegay ragga soomaalida dhaqankeena soomaalida meelaha ku wanaagsan ka mid yahay waxaan aaminsanay ninka soomaaliga inuu gabadha mas-uulka yahay uu ku ilaalinayo ku dhowrayaan aniga aad bay ii dhowraan way ilaaliyaan kuwa intaan la shaqeeyay weeyaan marka faa'iido badan baan ka helay aniga